asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu fiidnimo wanaagsan kusoo dhawaada xilqada toddobiyo tobnaad ee taxanaheena kabasho xilqadan waxaan kaga hadlayaa waxaan u bixiyey tabnaashiyaha jireed ee luuqada ingiriisiga loo yaqaano body dismorphic disorder oo loo soo gaabiyo b d d waa maxay baan isweydiinaynaa waa warwar joogto ah oo ka dhasho aragti taban ama negative ah oo ruuxu ka haysto muuqaalkiisa guud ama sida uu u eg yahay warwarkaasi wuxuu dhaliyaa inuu qofku si xeel dheer oo xadkabax ah ugu fiirsado sifo guud oo uu leeyahay islamarkaana uu u arko waa isla sifadaasi inay fool xun tahay ama aanay ku fayoobaynu ku hagaagsanayn fahamka quruxeed ee la isku waafaqsan yahay ee ka dhex jira deegaanka uu ku nool yahay ama dadka uu la nool yahay dhexdooda lagu dhaliilo waxaan nidhi waa warwar joogtaa warwarkaasi muxuu ka dhalanayaa aragti taban inta aad dhagaysanaysid taxanaha kabasho mar walba laba erey baa kugu soo noqnoqonaya inta badan waa tabnaanshiyo iyo tognaanshiyo tognaan haddaad maqasho waa positive tabnaan haddaad maqashona waa negative waxaan isku dayeynaa ereyada ugu badan inaan afkeena soomaaliga isticmaalno si fahamkeenu usoo dhowaado oo aynu fahamno hadda mowduucan ka hadlayno maadaama oo ayna luuqadeenu inta badan lagaga hadlin kasmanafeedka ama psychologiga maxaa nidhi markaa waa warwar joogtaa maxaa sababaya aragti taban oo negative ah yacni oo ruuxu ka haysto muuqaalkiisa guud sankaagaad nacabta ishaadaad nacabta dhegtaadaasaad nacabta lugtaadaad nacabta ruggaaga adoo aragta inay wax kas yihiin fartaadaasaad saniifsan tahay dareemada ka dhasha ayaa waxay sababayaan warwar joogto ah warwarkaa joogtada ah oo laga yaabo mararka qaar inuu saameynba aan ku yeesho aragtidaada nololeed oo dhan ayaa waxay keentaa in loo aqoonsado inaad qabtid b d d ama body dismorphic disorder ama tabnaashiyo jidheed inaad qabtid isweydiinta waxay tahay waxaan wax dawinlama yahay nacam dawin layahay waa la daweeyaa maaha kan in la liqayo ama irbad la isku mudayo laakiin ogaalka fahamka waxa weeyaa sabarku qofku naftiisa u sabrayo inuu marka hore iska war helo marka dhibaatada la ogaado ayaa waxa weeyaan xalkeeda la helaa waa maxay baad ayaad isweydiinaysaa hadda maadaamaad aynu xitaan isla qaadanay waa maxay b d d gu ama body dismorphic disorderku ama tabnaashiyaha jidheed maxaa lagu gartaa calaamadaha lagu gartaa maxay yihiin kow inuu qofku xidho maryo badan xiliyada kuleylka uu joogo ama xilliguu gurigiisaba iska joogo ama aad arkaysid qofkii inuu gabanayo ama meelo jirkiisa kamida uu qarinayo ama waxa weeyaan specially dharka badan waxaa lagu arka kama hadlayna xijaabka iyo asturnaanta iyo qofka rag iyo dumar siduu asturan yahay iyo waxaas maya waa mid xadka baxa tani inta badan waa markuu qofku self conscious yahay uu aada isu leeyahay dadku waxay arkaan malaa dhubnidaada ama waxay arkaan inaad buuran tahay marka mar kasta oo insecuritygiisu uu ku saabsan yahay weydkiisa ama muuqaalkiisa ama culayskiisa jireed waxaa la arkaa qofku inuu dhar badan oo xidhan yahay ama uu qaybo jirkiisa ka mid ah uu qarinayo ama waxaweyaan uu la gabanayo waxaa la arkaa markuu qofku maqaarkiisa salugsan yahay dadka qaar jirkooda way dhilaan ama way fiiqaan qolyo kale muraayad baa saa loo hortaagan yahay been iyo maalin ay dadkaasi ay hor istaagayaan yacni aad bay muraayadda isku eegisteeda u badiyaan lidaraja waxaa laga yaaba afar iyo labaatanka saacadood ee habeenkii maalintii ku jira inay sagaaliyo toban saacadood ku qaataan inay daqiiqad walba muraayad isku eegaan muraayad isku eegaan muraayad isku eegaan muraayad isku eegaan muraayad isku eegaan qaybo kaleoo dadka kamid in waaba avoid garayaan muraayad ma arki karaan waxaa laga yaaba bil ama laba ama saddex ama afar ama shan inay muraayad isku eegin meelaha muraayadu ka agdhow yihiin inay degdeg ku dhaafaan taana waxaa keenaysa qanaaco la-aanta uu qofkani ku qanacsan yahay sawirka iyo maaga kaga soo noqonaya muraayadda uu isku eegayo dadka muraayadda badsada intooda badan because of b d d aga ay qabaan muraara dilaac bay ka qaadaan iyo waxa weeyaan qanaaco la-aan ay sababayso ee isu fiirsashada badani dad badan waxaa lagu garta calaamadahooda waxaa ka mid ah inay ka caagaan ama ay ka dheeraadaan munaasabadaha iyo madalaha ay dadku isugu yimaadaan sababtuna ay tahay inay ka cabsanayaan in la xukumo ama la jaaj garayo ama wax laga sheego ama ciddada iyagoo arkaan inay qalloocdaan bay soranaya cid kastaba way arki doontaa waxbaa laga sheegi doonaa marka way avoid gareeyaan inay tagaan meelaha la ysugu yimaado ama madalaha ama ehelku ay isu yimaadaan ama asxaabta ay isu yimaadaan kama hadlayno qof iska jecelna guriga iska joogo ama jecel deganaanshiyoan jeclayn daddhexgalka laakiin too much markuu qofku dadka ka caago lidaraja uu iskarantiimo inuu cidba arki waayo b d d-ga calaamadihiisa ayay ka mid tahay waxaa ka mid a maqnaanshiyo iyo mahsanaan badan oo qofku maqan yahay special xilligu dibadda u baxayo maskaxdiisu inay si zaa'ida ugu mashquusho marka halkaa marayo sira cid kastaaba adii ku eegsa ninka gaariga baskaa wada ninka tagsigaa wada ka halkaa maraya odaygaa maqaaxida fadhiishaha cabaya ninkaa kale halkaa kasoo degay gabadha halkaa maraysa ciyaalka halka dadkuba adigay ku eegayaan tolo qofkana maadun ku eegayaa tolo mas-uulkaagaa hoose cidida ku taalle qaloocda ayuu qofkani ka gartay qaabkaad u soconayso haa maadaa lagu eegaya qofka waxa laga yaaba dukaanka ku socday inuu dhaafo bakhaarka ku socday inuu dhaafo gaari inuu jiiri gaadho in hoonka uun ku warhelo maskaxdiisu inay soo toosto inuu wadada dhinac ka maro yacni maskaxdiisiiba waxay ku mashquulsan tahay maxaa dadkan oo dhan adeeg kugu mashquulsan yihiin bay u sawiraysaa waxaa la yidhaahaa spotlight effect oo haddii maanta adoo shaqada jooga shaarkaaga shaah yara ku qabto deetanaad soo maydhida soo socotidood koodka suudkaaga iska soo xidhatid maskaxdaadii waxay kuu sheegaysaa haddii spotlight effect uu ku hayo ama b d d-ga dadkao dhan aday ku arkayaan ha inaan kaa yar ilmaha yar halkaa ka qoslo haddii ilma yar halkaa ka qoslo talama shaarkaagu arkayay shaarkaagu arkaa kuliib ha hablaha baskaa soo deganaaday ku eegayaan qofkan adu ku arkayo ka deetana adoo hiiftamaya oo haaraantamaya oo no nacay wadada intaad u soo socotay gurigii ayaad imanaysa ama waxaa laga yaaba gurigii inaad ka luntid oo gaba gaari ku sigo too much markay dadku maskaxdoodu ay mar walba u sheegaysa adaa lagu mashquulsan adaa lagu arkaa adaa lagu fiirsanaya spotlight effect ayaa la yidhaha waxaa ka mid ah inay dareemaan shame iyo ceebaal inay dareemaan markasta muuqooda ay ka dareemaan dadkaas inay shame dareemaan aduunbaa saa u eeg isku dheereerin fara badan baa laga arkaa ama dareemada qaalibka ah ee dadka b d d-ga la tacaamulaya ay arkaan lagu arko ama ay dareemaan inuu qofku madhebel u ekaan lahayd madheblaayo u ekaan lahayd in ay mar walba dareemaan allahuma salli calaa sayidina maxamed kelinimo xeel dheer cid kastoo la joogta iyo cid kastoo ka agdhow inaanay waxba yani u tarayn mar walba kelinimay dareemayaan especially haddii ayna asxaab fara badan lahayn ama aanay ehelka isku fiicnayn ama aanay dadka maadaama qofkii uu dadkii o dhan avoid garaynaya bani aadamku maxay ku saaxiibaan ama ay isugu soo agdhawaadaan waa wada hadalka waa wada xidhiidhka waa is aragka waa wax un inay ka dhexeeyaan maadaama qofkani avoid garaynaya dadkii oo dhan waxay keenaysaa inuu lownliness dareemo kelinimo inuu dareemo marka maskaxdiisa waxay ka dhaadhicinaysaa sababta aad keliga u tahay waa inaad saa u eeg tahay hadaanad sankaa yaree gaaban aanan lahaan lahayn ama sankaa dheer haddaan lama saa dheeran lahayn ama saa u gaabnaan lahayn ama madoobaan lahayn ama casaan lahayn dad baa kula saaxiib lahaa dad baa tahaysan lahayd dadka qaar anxiety fara badan bay dareemaan kuwo kale depression fara badan bay dareemaan dadka qaar waxay aada u isticmaalaan khamriga aada u isticmaalaan especially bulshooyinka khamrigu xalaasha u yahay ama in xalaalsaday gaalada ama muslimiinta aanan ahayn drugs fara badan bay dadka qaar isticmaalaan iyagoo isku ilowsiinaya dareemaha taban ay markasta dareemayaan ama sawirka taban ee negativeka ay naftooda ka haystaan dadka qaar hadday lacag leeyihiin cosmatic surgeries fara badan bayba galaan halkan jar halkan samee halkan jeedi halkan qalooci halkan sand halkan kandhe halkan kuwo kale waxay develop garayaan eating disorders inay too much wax u cunaan oo isir ahaan maskaxda hadda qofkiio caadiya oo culayskiisu caadi yahay too much waad dhuubatay cun cun cun cun cun warheewel ama heblaaya dadkii asxaabtooda ama ehelkooda arkay ama yacni cuntada fara badan uma baahni may isku guraya amaba inuu qofkii iska xaaraantilmeyo cunto cunisti dadka qaar waxay ka gaadhaa heer markay koobiya hadday cabaan inay farta afka iska geliyaan oo ay sisoo matajiyaan sababtoo ah waxay arkaan inay too much boornaadeen maskaxdoodahana u sheegaysa waa aneroxia nervosa qolyo kale waxay dareemaan wiswis fara badan inay naftoodii ka wiswisayaan xishood fara badan werwer fara badan oo joogtaa inay isbarbardhig dadka kale isbarbardhigayaan murugo xeel dheer inay dareemayaan xanuun fara badan inay dareemayaan aqbalaad la-aan inay dareemayaan qoorsi ay daranoy naftooda qoorsaneen inay dareemayaan inay markasta waxa weeyaan ayay xataa iyakoo caadiyo skiinkoodu uu caadi yahay inay makeup culus ay xidhanayaan ama ay marsanayaan maro fara badan waxaa dhacaysa inuu qofkii xataa isagoo hadli karaya hadalkii uu ka lumo oo isiraaho yacni waa lagu waa lagu fiirsanaya oo hadalkiisii mar walba uu ku celceliyo especially markuu meelaha ka hadlayo amaba hadduu hadlayna maanta oo dhan is oranayo ereyga halkaasaad qalloocisay ama xarafkaasaad misgaraysay amaa la ogaadaa amaa la fahmaa amaa dadkii oo dhan adiga kugu qoslayaan mar aday kaa fikirayaan maskaxdiisi iyo mahankiisii inay mashquulisa lidaraja oo qofkii daal maskaxeed dareemayo twenty four seven dadka b d d-ga qaba waxyaabo fara badan baa u keena qaybtood waxa u keena ilmuhu markuu korayo markuu korayo haddii waalidkiisu uu yahay waalid habeen iyo maalin ilmaha caaya muuqaalkiisa caaya siduu eegahay caaya midabkiisa caaya tintiisa caaya dherarkiisa caaya hadduu buuran yahay caaya hadduu duuban yahay caaya hebel maad wey kaati hebel ayaa maad wey kaati bal qofkan isu eegi bal siduu dhigayid bal madaxiisa eeg bal ishiisa eeg bal suunidiisa eeg bal bal laftiisa eeg ilmaha la caayo ee markuu yar yahay la caayo inta badan markuu weynaado b d d ga wuu develop garaya haddii jaarkiisa ama iskuulka dadka uu waxla dhigtaahi ay caayaanna sidaas leeg oo inta badan waa la isqalaya especially marka caruurta iskuulada ay ku cusub yihiin haddii ilmaha yar iskuulka ku cusub yahay oo aanan hore aan u dhigan jirin way isbahaystaan dadkii hore u dhigan jiray iskuulka deetana ilmihii fartay ku fiiqaan waxaa laga yaabaa timihiisu siday u jaran yihiin inay wax ka sheegaan ama haafkeedantu xidhantay inay wax ka sheegaan ama dherarkeeda ama midabkeeda ama waxaas marka bulyinkaa faraha badan leh ama qalayskaa faraha badan ee ilmuhu la tacaamulaya wuxuu ku keeno inuu b d d u qaado ehelka ka fog xataa waalidku hadduuna saa ahayn waxyaabahay kula hadlaan especially soomaalideenoo kale imaka ilmaha waxaa laga yaabaa inaynu muuqaalkiisa guud wax ka sheegno nidhaahno isbarbar dhigno yacni nidhaahno ilmahan kana ka cade tan kana ka cad ka yara madow muxuu ahaa oo caruurta kale waa dhaadheeriyay kan maxaa gaabiyey oo inan kan yar ama inan tan yar hebel iyo heblaayo bismillah heblaaya dheeraatay heblaayasoo tan gaaban oo tan maxay la buurnaatay dadka kaleba waa dhuduuban yihiin oo maxaa reerkao dhan waa tima jilicsan tan waa tima adag tahay talo halkaa ka keen talo yaa ka idaysanaysaa iyadu idimaba eeka reerkaba ma eeka yacni in waxyaabo aan loo baahnayn oo ilmihii muuqiisii iyo midabkiisii iyo qofnimadiisii iyo shakhsiyadiisii waxa lagaga sheegaya inta badan in in lagu sameeyo oo ay jaarku ku sameeyaan ama ehel ku sameeyaan ayuu qofku ka qaadaa b d d sababta ilmu speshal markuu korayo wax kasta oo hareerihiisa ka dhacay ama hadal kastoo laleeyahay uu internalize garaya gudihiisu ku qaataa shaabad buu isku dhufanaya markuu weynaadona naftiisi sidaasuu arkaya meel kastoo loo cayi jiro jirkiisa kamidana way u caayan tahay ilaa intuu hadduu koro oo wacyi helo ama ogaal helo ama waxweye naftiisa jeclaado ama uu sawirka uu naftiisa ka haysto uu bedelo mid positive uu ka dhigo mooyaane waxa kale oo inta badan ay ku dhacdaa ama xiliyada ay qaadaan kamida b d dgu qofku uu u nugul yahay xiliyaga especially caruurtu ay ama qof kastaahiba xiliga uu ku jiro teenagerka ama muraahaqada xiliga ku jiro xiliga inanka yari uu koriga ka korayo oo uu ninnimo muuqeeda yeelanayo ama uu dhallinyarnimada soo korayo jirkiisi isbedelayo xubnihiisi taranku isbedelayaan muuqiisi isbedelaya garhkii usoo baxayo tintii jirku kasoo baxayso dherarkiisi isbedelayo culeyskiisi isbedelaya hormonal change fara badan ay ku dhacayaan haddii garhka qaybi kasoo baxdo qaybina weli u harsan tahay ma walaalkii garhku kasoo hordheeray isaga garhkii u harsan yahay haddii allahuma salli calaa maxamed shaarwo kaliya kasoo baxaanoo garhkii u taagi waayo haddii ay reerkoodu ay leeyihiin hidasidayaal ah inay timuhu hore uga biibaan isagoo sixteen ama fifteen ama thirteena ay timuhu ka biibaan oo kale haddii walaalkiisa ma walaashiisa ay ka dheeraato ama isagu ka dheeraado too much oo iyagu ka gaaban yihiin haddii asxaabtiisu ay aqbali waayaan haddii yacni khalal fara badan oo koritaankaasi uu keenayo ayaa waxaa laga yaabaa haddii aanu ilmuhu jihayn fara badan helin ama ogaal fara badan u helin way u fudud tahay ama wuu u jilecsan yahay inuu b d d saas laeg inantu markay dadigaan dadignaanayso ama dhiiga cadada ay helayso ama inan yar ay ka tegayso inan dalyara ay soo gelayso muuqii gabadhnimo ay yeelanayso xubnihii tarankeeda waxweyaan ay korayaan wax fara badan oo b d d ga ay ugu jilecsan tahay baa jira especially haddii la ceebeeyo muuqeeda iyo muuqaalkeeda iyo qofnimadeeda haddii la ceebeynayo ama wax laga sheegayo ama farta lagu fiiqayo way fududtahay inay b d d ay qaato ama aragti taban oo jidheed ay nafteeda ka qaadato ama qaybo jidhkeeda ka mida inay nacdo xiliyada kale dadka u jilecsan yihiin waxaa ka mid ah xilliga markay fuuti dhaafaan rag iyo dumarba middle life crisiska marka marxaladda la yidhaaho ay galayaan aabuu markuu fuuti dhaafo hooyada markay ay caado goynayso ama ay fifty ay gaadho bbd b d d ga way u jelecsan yihiin sababtoo iyaga laftarkooda hormoons fara badan baa isbedela sida markaa teenagerka ay isu bedelayaan dhalinyartaas oo kale waxyaabaha keena b d d ga waxaa kamid a ama xiliyadu qofku u jelecsan yahay markii hooyadu dhasho oo kale maalin dhaweyd waxaan kasoo hadlaynay waxaan kasoo hadlaynay depressionka ama urugada dhalmada dabadeed qofkii transition buu kasoo baxay inanti specially markay uurka qaado ay ilmaha dhigayso jirkeedii waxaa laga yaabaa inuu maraaxil fara badan buu maraya siduu markii hore ahaa si ka duwan imika inuu noqonayo marxalad cusub inuu galayo inay ku adkaato acceptancekii inay mar walba barbar dhigayso jirkeedu siduu ahaan jiray kahor intaanay hooyo noqon ama caloosheeda aanay waxba gelin ama jirkeeda aanu isbedelin ama aanay buurnaan ama aanay dhuubnaani ama aanay weyt iyo culays luis garaynin oo aanay luminin ama aanay uuna ku kordhin markaa sawirka abuurma dhalmada dabadeed inay ku baraarugto hooyadu waa mid muhiima si ay uga baaqsato inay b d d gaasi uu ku dhaco allahuma salli calaa sayidina moxamed waxaa la isweydiiyaa sideebaa loo daweeyaa sideebaa loo daweeyaa inta badan culimada psychologiga specially kuwa psychiatriga bartay kuma degdegaan qofka inay yidhaahaan xal kaniiniyo irbad iyo waxa weeyaan dawa medication inaad qaadato kuma degdegaan inay kula taliyaan haddaana xaalkiisu fara ka bax aanu ahayn uuna qofkii ka shaqayn waayin uuna seexan waayin uuna jiifi waayin uuna joogi waayin inta badan waxaa lagula taliyaa inuu sameeyo c b t oo loo yaqa oo ah cognitive behavioral therapy oo ah in qofkii lagala hadlo xaalkiisa lagu baraarujiyo marka ugu horeysa la tuso in uu sawirkan dabadeed iyo judgmentkan uu naftiisa xukunkan iyo maxkamadan u habeeniyo maalin saarayo inuu ka baaqsado oo uu develop gareeyo sawir togan ama positifa oo naftiisa ka qabo aqbalo jirkiisa aqbalo isbedelka nololeed ee ku dhacaya aqbalo isbedelka xaaladeed ee ku dhacaya aqbalo maraaxishan kala duwan u marayo da-dan kala duwan u marayo in uu qofkii jirkiisii appreciate gareeyo qiimeeyo afkaartiisa iyo thoughtskiisa emotionskiisa dhalinaya laftarkooda inuu la tacaamuli karayo inta badan c b t gaasaa lagula taliyaa medicationka markay taladu faraha ka baxdo ayuunbaa la yidhaha qofku medication ha qaato medicationka laftarkiisu ma hagaajinaya sawirka qofku naftiisa ka haysto haddaanu ogaan lahayn haddaanu naf aqbal lahayn haddii aanu kalgacayl iyo jacayl nafeed lahayn ee keliya wuxuu deminayaa uun warwarkaa faraha badan badan badan badan badan ee too muchka qofka ka seexan waaye kana joogi waaye haddaba sidee baan uga bixi karaa hadday xaaladani haysato ayaa ah su-aasha labaad ee meesha imanaysa si ay u dhisanto kalsoonidaad naftaada ku qabto kalsoonidaad naftaada ku qabto maaha inaad hadli taqaanid oo keliya maaha inaad gaari taqaanid sida loo wado maaha inaad safri taqaanid ee waa inaad aqbalsan tahay qofka aad tahay jidhkan aad ku jirto sidan ilaahay subxaana watacaala ku abuuray walaqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim sidii ugu quruxda badnayd baanu abuuray bani aadamka ayuu ilaahay subxana watacaala leeyahay marka horta awal shay in cidda ku abuurtay ay tahay ilaah dhammaystiran qaabkan inaad hebel ahaatid amaaad heblaaye ahaatid ood sidaa u ekaatidna doorasho uu isagu doortay xikmaduu isagu leeyahay uu ku doortay yaa inaad aqbashidoo qacdatid waa tallaabada koobaad tallaabada labaad waxa weeyaan haddii aad jirkaaga u nacday because culays badan baa ku saaran jirkaagan inaad jeclayd markuu dhuubnaa maantana markuu buurnaaday aad nacday waa inaad aqoonsan tahay inay cadaalad darro tahay sababtoo ah waa conditional love keliya waxaa nafteeda jeclaanaya intay u eg tahay muuqaalka aan rabo inay u ekaato waa inaad u sabirtaa haddaad rabto inaad culays aad lumisid ama inaad luisgaraysid haddaad rabtid inaad culays aad geyngaraysid ama inaad waxawey xoogaa aad kordhisid miisaankaaga waa inaad u sabirtaa kalgacal iyo jacayl waa inay ku qotantaa ficil kastoo aad samaynaysa aanu ku qotamin nafnacayb iyo hagardaame iyo hiifidaad naftaada aad hiifaysid awal shay arinka labaad waxa weeyaan meesha aad ka rahaysid ama waxa aad ka rahaysid inaana jirkaaga muraayada adda dur istaagtid tusaale ahaan oo keliya aad eegaysid maanta maxaa layidhaha kerish yar baa iga soo baxay kerishkaasaa nacay calooshaasa nacay bal sida u eeg tahay balkanbalkeeranigo dhan bay kharibtay dhadhadhadha inta badan waxay ku taliyaan culimadu inaad jirkaaga oo dhan as a whole aad eegtid from hertid madaxaaga ilaa cirta u hooseysa isweydiisad jirkani qiimaha kuugu fadhiyo imisuu ku soo waday imisuu xaaladada kaala soo baxay imisuu habeen iyadoon cid kale ku garab joogin jirkaagu isagoo ku garab joogay imisuu ku gaadhsiiyey goolsaad lahayd imisuu waxa weeyaan kula soo kifaaxay miyuu kaa istaahila jirkaagu inaad hoos u eegtid yeeso no su-aasha markaad isweydiiso wax badan waxaad arkaysaa adigoo qiimeeyay jidhkaagii ficil kastood samaynaysoo jidhkaaga ku aadanna waxaad ku samaynaysaa kalgacal iyo jacayl buu kasoo fulayaa nafnacayb iyo karaxsiiyo qof kaloo aad isbarbar dhigaysaa kama soo fulayo arrinka saddexaad ayaa wuxuu yahay in aad ka fogaatid waxaa la yidhaaho dhalanteed ka dhammaystirka ma jiro qof perfect ah oo dhammaystiran ma jiro dhammaystirka iyo kamaalka ilaahunbaa iskale qof kastoo aad arkayso kaad tv-ga ka daawanayso iyo kaad instagramka ka falogarayso iyo ka twitterka kuugu jira iyo kaad hadalkiisa u khushuucdo qof kasta oo bani aadami kala dhinaashiyuu leeyahay maalinta aad ka xorowdo fikradda ah inay qof bani aadami uu dhammaystiran yahay waxaa kuu soo baxay iftiinkii inaad naftaada aqbashid sawir kastoo aad arkayso sawir kastoo aad arkayso model kastoo aad arkayso filim kastoo aad daawanayso boqol jeer baa sawirka lagu celiyey waa la filter gareeyey waa la edit gareeyey waa la naashnaashay wax maaha reality ah qof kastoo bani aadami sidaa tahay unbuu yahay sidaa aad tahay ayuu yahay fa naftaada waxa u dhimin adoo cid kale barbar dhigaya ama ku dhararinaya ama ku dhararinaya arrinka afraad baa wuxuu yahay inaad ku baraarugsanaato in cid kasta cid kasta oo hadal taban kugu tiraahaa uu hadalkoodu iyaga matalo una adiga ku matelin heblaaya waxaan tiri mise hebel baa waxaa yidhi yakaa yidhi adiga kuma matalaan marka ay ku yidhaaheen naftaadao istaaga waxaa tiraahaa hadalkaasi hadalkaasgama kaa qabta haigu odhanin haigu odhanin waxa laga yaaba markaad yarayd in dadku waxyaabo badan iskaga kaa odhan jireen oonad fahmi jirin sidaad isaga difaacdid adoon qofkii caayayn ceebaynaynin waxaweyaan haddana waxaad ka feejignaataa inuu qof naftaada kula xanto qofna ha u ogolaan inuu naftaada kula xanto qofna ha u ogolaanin inuu dharankaaga wax ka sheego midabkaaga wax ka sheego muuqaaga wax ka sheego qaabhadalkaaga wax ka sheego total ha u ogolaanin tan micnaheedu maaha hadduu qofku waxaad qortay dhaliilo ama wax ku saxayo laakiin wax kasta oo taabanaya jidhkaaga iyo muuqaaga iyo qof ahaanshiyahaaga mas-uuliyad baa kaa saaran inaad naftaada u istaagtido bikul ixtiraam aad ku tiraad waxaasuu khaldan yahay nafteeda ha ila xamanin ha ila xamanin arrin kalebaa wuxuu yahay ha u fiirsanin waxaweyaan intaa maskaxdaada waxa kusoo qulqulaya afkaarbaa kusoo qulqulaysa laga yaabaa seventy bercent afkaartaa kusoo qulqulaysa maalmaha qaar inay negative tahay ha u fiirsanin fikrad kastaba hasii hadaba hashlaynin oo ha raacin u ogolow inay maskaxdaada kusoo qulqulo way iska baxayaan fikradda marka aad ihtimaam siisid ee aad qiimaysidba qiimo yeelataa ayay qiimo yeelataa ma fahmaysaa laga maanta haddaad imtixaan usoo diyaargarowday waxaa la odhan soo qaybisay maasha markaad howlka sidaa u gasho waxay ku sheegaysaa nafta amaad ku dhacda amaad garan weyda dhadhadhadha ka war haddaad fikradda ihtimaam siiso aad fadhiisatid dee imtixaankii weligaa gelimayso waqtiga uu ku dhaafay waxa laga yaabaa dib inaan lagugu bukin karayn laakiin fikraddii waad iska diiday horaad u dhiiratay howlkii waad fadhiisatay imtixaankii waad qaadatay waad ku guulaysatay marka maad ictibaariyo qiimamaad sii siinin fikraddii marka fikrad kastoo maskaxdaada kusoo dhacda ha u fiirsanin haddii ay negative tahay arrinka kale wuxuu yahay habfikirkaaga habfikirkaaga speshali canaanta qadarin ku bedelo qadarin ku bedelo tusaale ahaan haddaad hooyo tahay oo ilma aad sagaal bilood soo siday ood ku rafaaday walacii aad ku rafaaday ood ka caakuftay oo aakhirkii ilmihii dhashay jirhkaagii sagaalkaa bilood kula soo kacaa kufay ee habeen oo dhan kula soo jeeday ee maalin oo dhan waxa weyaan cuntada ka go-ay inaad qadarin la-aan ugu dartid yacni meel baad kaga dhacaysaa marka waa inaad jirhkaagii qadarisaa aad u qirtaa wuxuu colays soo qaaday ogolaataa isbeddelka yimi timekaaga aad qaadataa oonad rash garaynin inaanad ku waxa weeyaan aanad ku dareerin siduu ahaan jiray shalay inan baad ahayd mise ilmeer uurkaaga ma gelin totally different situation baad ku jirtay marka situationkanaad ku jirtaa isbedel baa yimi ilmaad keentay mucjisad baad adduunkan keentay malaa'ig baa waxaweyaan makaankaaga ku afuuftay ilmo sagaal bilood baa qof kale laftaadii iyo jirhkaagii iyo timahaagii iyo cirq kastoo jirhkaaga ku jira uu nuugayo kugu dhex noolaa soo kacaakuftay juhdigaas iyo culayskaas aad martay inaad qiimayso ood marxaladan cusubee hooyanimada aad ku soo dhaweyso qadarin iyo nafjacayl ayaa ka mudan inaad naftaadii liidid inaad canaanatid inaad sii berber dhigtid shalay toole oy bilaa mas-uuliyad ahayd ama aanay mucjiso ilmaa adduunka keenin marka markastood naftaada aqbashid waa markastoo noloshaadu fududaato xataa hadaad weyt luus garaynaysa ama culeysaad luus garaynaysa way ku fududaanaysaa sababtaa waxaad ka imanaysaa kalgacal baad ka imanaysaa naf hagrasho iyo culays iyo hiifitaan iyo nacayb kama imanaysid kama imanaysid naftaadi ma dadejinaysid waad u sabir baad u lahaanaysaa dulqaad baad u lahaanaysaa kalgacal baad u lahaanaysaa dilaac kastoo ilmahaasi calooshaada kaga tegay waad qiimeynaysaa sababtaa wuxuu u yahay cadayn culayskaad soo siday wuxuu cadayn u yahay shaqada culus aad qabatay wuxuu cadayn u yahay waxa weeyaan culayskaad usoo dulqaadatay dulqaadkaagii kartidaadii qofnimadaada ayuu cadayn u yahay markasta ka warhay waxa weeyaan laxawgaaga iyo emotionskaaga ka warhay markastood aragto naftaada adiga oo liidaya ama hoos u dhigaya ama joj garaynaya ama la hadhaya cod sarayskula hadal waxay tiraaha maya nafteedu qiimay leedahay sharaf bay leedahay waxa weeyaan erey kastoo negative oo gudahaaga ka guuxaya erey cod dheer ah oo positive ah ku bedelo taasi waxay kaa caawinaysaa inaad abuuratid waxa weeyaan naf arag positive ah ma aha khasab inaan weligaaba aanay kugu soo dhicin wax negative iyo inaan waxba diidin bani aadan baata way kugu soo dhacayaan laakiin waa in ay aad samaysataa dabeecad cusub oo ah inaad naftaada qiimaysid jirkaaga aad qiimaysid qofnimadaada aad qiimaysid mas-uuliyad baa kaa saaran mas-uuliyad baa kaa saaran sidaad u seexanaysid usoo toosaysid u tukanaysid wax u cunaysid si leeg ayaa naftaada inaad jeclaatid inaad qiimaysid inaad kor u qaadid inaad ka fogaysid dadka kula xamanaya ama wax khaldan kaaga sheegaya inaad ka durugtid mas-uuliyad baa kaa saaran waxyaabaha dadka ka caawiya inay lahaadaan naf arag togan ayaa waxay tahay inuu qofku tusaale ahaan inuu qofku qoro toban wax oo uu ku fiican yahay toban waxaad ku fiicantahay ad aad qortid oo meel halkaasa aad suratid oo maalin walba aad aragtid waxay kaa caawinaysaa special haddii b d d gaaga uu daran yahay inaad naftaada qiimaysid oo halkii negative ba tobankaa markaad aragtid oo waxa weeyaan tobankaasi ay milaan oo meesha ka saaraan he meesha ay ka saaraan waxaa jira waxyaabo fara badan ood naftaada ku jeceshahay waxyaabo badan oo naftaada ku jeceshahay baa jira ama lagugu ammaano dadka kaagdhaw ay kugu ammaan yihiin waxyaabahaas liska samee isxasuusi mar walba isxasuusi waxyaabo badanood ku wanaagsan tahay oon xidhiidhba lalahayn muuqaaga guud baa jira xirfadaada ahaato qaabkaad u hadasho ahaato cilmigaad leedahay ahaato imaaniyaadkaaga ahaato waxyaabahaas waa inaad isxasuusisaa haddii aad karaysa xataa intaad qoratid inaad meel sudhaa mar walba aad ku celcelisaa affirmation waxyaabaha nabiga caleyh salaatu wasalaam uu samayn jiray waxaa kamid a marka muraadda isku eega muxuu odhan jiray allaahumma kamaa axsanta khalqii fa axsin khuluqii ilaahow sidaad abuurkayga u wanaajisay ama muuqaalkayga guud akhlaaqdayda wanaaji waa waa yacni waa affirmation isagaas ku qiraya marka mar walbo inaad naftaada ku celcelisaa ilaahow sidaad ii qurxisay yacni claimit qaado aqbal u sheeg naftaada inay qurux badan tahay xulo ereyadaad naftaada iyo jirkaaga kaga hadlaysid marnaba naftaada ha caayin oo ha ceebeynin oo erey liita ha u isticmaalin markaad ka hadlaysa ereyba ereygu ka qurux badan yahay isticmaal xulo dadka kaa agdhow dad xula ha ahaadaan ha ahaadaan dad ereygooda iyo agdhowaanshiyahooduba ay naftaada kusii jeclaysiinayaan dadaan naftaada kula xamanin dad aan iyagu kalsoonidu ku yarayn dad aan ku caayin dad aan waxa weeyaan wax kaa sheeginoo ku liidin xanaanee naftaada u naxariiso hadday cunto tahay hadday hurdo tahay hadday tamartaadad ilaaliso ay tahay haddaad socotidoo meelahaad jeceshahay inaad waxaweeyaan aad ku nasatid aad tagtid haddaad xiliyada naft xiliyada naftaada iska lahaato iyada u khaasa ama waxqor ama masaaj tag ama iska nafis ama dabaalo ama waxa weeyaan waa inaad lahaataa duquus adiga kuu khaasa oo naftaada ku appreciate garaynayso ajar baad ka helaysaa ajar baad ka helaysaa ajar baad ka helaysaa marka naftaada qiimey qiimey qof kasta oo aad arkayso inuu naftaada kula xamaliyo ama inuu wax yeelayana ka duro runta u sheeg adoo ixtiraamayon caayeen waad khaldan tahay dheh kaana durug qof kastoo noloshaada ku jira waa inuu noqda qof kuu dhaweynaya kalgacalka u naxariisashada horumarinta naftaada waa inaad noqon qof naftaada kula xamanaya wax kaa sheegaya tallaabooyinkaa yaryari waxay kaa caawinayaan inaad naftaada aqbashid inaad jidhkaaga aqbashid inaad isku naxariisatid inaad isku sabir lahaatid in xaalad kastoo aad marayso qofka ugu horeeya gacanta isqabta intaan deed kala cogsan inaad noqotid inaad noqotid waxay kaa badbaadinayaan markaa inaad qaadid waxa weeyaan xanuunkan iyo xanuunada lamidka ah lamidka ah waxyaabaha aanad waxba ka bedeli karayn ee midabkaagu ugu horeeyo ee dherarkaagu ugu horeeyo ee hadday timuhu yaraan kaaga duula inaad wiil tahay oo kale ay ugu horeeyaan inaad aqbasha waxaad adigu aqbalsan tahay cid kale kuguma shakigelin karto kuguma shaki gelin karto intaad waqti ku lumin lahayd inaad isjaaj garayso inaad ishorumariso inaad isu naxariisato inaad kalgacal isu muujiso waqti geli mar kasta oo ay dadku kaa dareemaan inaad naftaada qadarinaysid muuqaaga qadarinaysid ahaanshiyahaaga qadarinaysid waa mar kasta oo ay ku qadariyaan mar kastood adigu dadka isaga horeysid oo col horti jabi xaalkaagu noqdood adigu iscaydidood jirkaaga caydidood caqligaaga caydidood ahaanshiyahaaga caydid waa markastay dadkuna kugu dhiiradaan ay ku caayaan haddaad hooyo tahay ilmahaaga sida mas-uuliyaddu kaaga saaran tahay jirhkiisa iyo waxsiintiisa xanaaneyntiisa si leeg emotionskiisa ayaa mas-uuliyadda kaaga saaran tahay islaan kuu soo wareegtay islaan jaarka kuu timi telefoonka ugu soo dhacay qof kaloo ku yimi ilmahaaga iyo wax ka sheegin caruurtaada iyo isbarbar dhigin timahooda iyo wax ka sheegin dad baynu nahay sbeshal soomaali baynu nahay sibaa ilaahay noo ekeysiiyey tobanka hooyad wada dhashay ba waxa laga yaabaa shanbawaxaweyaan shaniba si u eeg tahay ha isbarbar dhigin sbeshally dadkaad daawanaysid magaziinkaad arkaysid social media dadkaad ka falowgaraysa ha isbarbar dhigin gabadha eurobianka markaad isbarbar dhigaysid aad tiraahd haddaan cadaan lahaa haddayn dhuyi buluug lahaan lahayn haddee san u ekaan lahaa haddaan kan ahaan lahaa haddaan keer ahaan lahaa naftaada meel baad kaga dhacaysaa qiimahaagaad ridaysaa kusmatid qofkan qofkana adiga kuma aha waxyaabaha ugu badan ee maanta yani depressionka marka laga hadlayo keena waxaa ka mid ah social mediaha qofbaa maanta hal snap yaroo two seconds ka yar qof meel soo dhigay uu maalintiisa dhan kharibay haddaan saa ahaan laha haddaan halkaa mari laha haddaan halkaa joogi laha haddaan saan ahaan laha haddaan kana ahaan adag waa delusion waa waxaan waxba ka jirin marka waa inaan nahaano dad ogaale naf ogaale maxaa wax ku dhibaya intaasoo akownaad aad aad falowgaray sidood raacatid baa maalin walba si joogta ah kuu dareensiinaya inaad eber tahay ood isbarbar dhigaysa oo waxay cunayaan aad isbarbar dhigaysa oo meeshay marayaan aad isbarbar dhigaysa oo waxay qorayaan aad isbarbar dhigaysa oo waxay soo dhigayaan sawirada toban jeer la photoshop gareeyay baad isbarbar dhigaysaa naftaadaad meel kaga dhacaysaa marka waa inaad wax kastoo tamartaada khaldaya naf aragaaga meel kaga dhacay waa inaad anfalow garaysaa waa inaad ka fogaataa enerjigaaga waa inaad xulan kartaa dadkaad raacayso waxaad akhriyayso dadkaad kaag dhowaanayso dadkaad la hadlayso kuwaad waqti la qaybsanayso waa inay naftaada kuu dhaweeyaan ayna kaa durkinin ayna kaa durkinin haddii xaalkaaguu sii ridan yahay oo markaad hadalkaygan dhagaysato aad dareento b d d gaagu inuu xeel dheer yahay oo farakabax yahayna fadlan cidda kuugu dhow ee psychiatric baratay ama psychology baratay waxa weeyaan caawimo ka dalbo caawimo ka dalbo aad baad u mahadsantihiin salaam